wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya biixi iimaan cige ayaa ku dhawaaqay in wasaaradda ay dhaqangelisay nidaam casri oo suurtogelinaya in canshuurta iibka laga qaado lacagaha laiskaga diro taleefanada muuqaal lagu faafiyey baraha dowladda soomaaliya ayuu wasiirka maaliyadda biixi iimaan uga hadlay nidaamka cusub ee wasaaradda maaliyadda u diyaarisay inay canshuurta iibka uga qaado dadka iyo ganacsatadaba waxaan maanta rabnaa inaanu dadka soomaaliyeed iyo ganacsatadaba gaar ahaan shirkadaha bixiya adeegyada isgaarsiinta iyo adeegyada lacag dirista intaba aan rabaa inaan la wadaago in uu dhaqan geli doono hannaan casri ah oo wasaaraddu muddo ku howlanayd oo ka shaqaynaysay oo soo dhammaystirmay hannaankaasoo dowladda iyo wasaaradda u suuro gelin doona in cashuuraha ka dhasha iibka ama dhaqdhaqaaqyada iibka ee sida electroniga ah ama sida danabaysan u dhaca ha noqdaan kuwa ka dhaca moobilada adeegyada moobiladu bixiyaan ama ha noqdaan kuwa ka dhaca wooladyada iyo kuwa ka dhaca maxaan ku dhahdaa marjanada intaba cashuur kasta ama meel kasta oo dhaqdhaqaaq iib ama gadasho ka dhaco oo hanaankaa ku dhaca inay dowladdu hadda yeelatay system iyo hanaan casri ah oo lagu dabagalo lagula socdo lagu qiimeeyo lagu goosto cashuurta in ay si buuxda noogu hirgashay awood buuxdana dowladdu ay u yeelan doonto inay fuliso waajibaadkaas lagu goynayo cashuuraha iibka ama gadista annagoo taa ka duulayna waxaan rabaa runtii inaan faro shirkadaha isgaadhsiinta iyo ama meelaha kasta oo adeegyo maaliyadeed ama ganacsi bixiya oo dhaqdhaqaaqa noocaasi ka dhaco ha noqdo wallet mobile money iyo kuwa merchanka intaba xisaabaha noocaasa oo dhan hay-adaha maamula inay waaxda dakhliga iyo dadka farsamo yaqaanada ee howlaha ku howlan inay gacan buuxda ku siiyaan inay gutaan waajibaadkooda number one marka labaad waxaan rabaa inaan iyagana faro ganacsatada soomaaliyeed ee ku howlan inay ganacsi la xidhiidha iib ama gadis ku foogan inay waajibiyaan inay cashuurtaas gadista saaraan iib kasta ama dhaqdhaqaaq kasta oo iib oo ay samaynayaan sida xeerku ina farayo cashuurta iibka ee hadda sharcigu ina faraya waa boqolkiiba shan warkan ka soo baxay wasaaradda maaliyadda ayaa kusoo beegmaya maalin kadib markii shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada xukuumadda jamhuuriyadda ee federaalk ee soomaaliya lagu ansixiyey hindisharciyeedka canshuuraha dakhliga